axdaafta siyaasadda ee dalka south sudan ayaa saxiixay hindise dalka aan idhaahda dhegeystayaal axdaafta siyaasadda dalka suudan ayaa saxiixay hindise dalka loogu gudbinayo xilliga kala guurka ah heshiiska ay kala saxiixdeen ayaa qoraya hanaanka awoodda ay u wadaagayaan rayidka iyo milatariga dalkaas warbixintan waxaa qaahire kasoo diray wariyaha v o e da ee bariga dhexe xuseen cusmaan zaxnuuni xisbiyada siyaasadda ee dalka suudaan ayaa saxiixay hindise qeexaya sida dalka suudaan uu noqonayo xilliga kumeel gaarka iyo sida awoodda loo qaybsanayo dukumentiga qabyada ah ee la soo jeediyey ee xilliga kumeel gaarka ee suudaan ayaa waxa uu xooga saarayaa iskaashiga ka dhexeeya axsaabta siyaasadda iyo milatariga dalka suudaan oo awood badan ku leh talada dhinaca siyaasadda ee waddankaasi xisbiga ummadda qaranka iyo xisbiga midnimada ee dalka suudaan ayaa ka mid ah axsaabta saxiixday hindisaha cusub ee qeexaya xilliga kumeel gaarka ee dalka suudaan hindisaha la soo jeediya ee xilliga kala guurka ee suudaan wuxuu xooga saarayaa iskaashiga ka dhexeeya guud ahaan dhinacyada saxiixay heshiiskii nabadda ee juba sidoo kale hindisahan ayaa ku baaqaya in lasoo magacaabo ra-iisul wasaare madaxa bannaan waxaana la doonayaa in tirada xubnaha golaha sare laga dhigo kow iyo toban xubnooda dukumentiga qabyadaha ee lasoo bandhigay ayaa sidoo kale soo jeedinaya sideed kursi oo golaha sare ah oo si siman loogu qaybinayo rayidka iyo ciidamada iyo saddex kursi oo golaha madax bannaanida ee dhinacyada nabadda ee juba suudaan waxaa ka socday qalalaaso siyaasadeed oo u dhexeeyey qaybaha maamulka kaasoo weli taagan inkastoo dowladaha mandiqada iyo beesha caalamka ay isku dayaan in lasoo afjaro xiisadaasi labadii bishan abriil hanaanka saddex geesoodka ee qaramada midoobay midooda afrika iyo urur goboleedka igaada ayaa soo bandhigay afar qaybood oo waaweyn oo lagu xalinayo qalalaasaha siyaasadeed ee dalka suudaan arrimaha la soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ah qaabaynta dastuurka dejinta shuruudaha lagu soo xulayo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada samaynta barnaamij shaqo oo ka jawaabaya baahiyaha degdega ee muwaadiniinta iyo dejinta qorshe adag oo wakhtigeeda ku habboon oo lagu abaabulayo doorasho xor iyo xalaal ah suudaan ayaa gashay xaalad kacsanaan ah kadib markii ciidamada qalabka sida ay soo rogeen tallaabooyin aan caadi ahayn shan iyo labaatankii bishii oktoobar ee sanadkii hore ayagoo ku dhawaaqay in la kala diray xukuumadda rayidka iyo golaha qarannimada dalka suudaan ayaa la daalaa dhacaya khalalaaso dhinacyada siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha tan iyo sanadii labada kun iyo sagaal iyo tobankii kadib markii kacdoon shacbi ah xukunka looga tuuray madaxweyne cumar albashiir oo suudaan xukumayey muddo soddon sano ah xuseen saxnuuni v o a kahira